deegaan hoos taga degmada jilib wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa dhowaan ka qabsoomay munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay taasi oo jifo ka mid a beesha jareerweyne ay ku dooranaysay nabadoon cusub oo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan kuwaasi oo isugu jira qaar ka mid a culimmada diinta islaamka waxgaradka beesha dhallinyarada iyo haweenka beesha jareerweyne si gaar ah beesha nabadoonka dooranaysay oo lagu magacaabo beesha shiidleh ugu horrayn waxaa xafladda caleemasaarka ahayd ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali oo ah suldaanka guud ee beelaha jareerweyne isagoona soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha shiidle maylikiinka baahanyaa jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ku hogaaminto iyolikiinka baahaamin ilaahay subxaana wa tacaala mayle yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu wa qabaa'ila litacaarafuu iyo ankijeeda maanaa maxalushaahidka kagaway beesha reer jareerweyne dhammaan dal iyo dibad meeli iyo roogan waa mid wa qabaa'ila litacaarafuu ina is-aqoonsataan qaabkii lindhaladii ina lis-aqoonsado waa min addiin laakiin jifa kasta inaad nabadoon doorato is-aqoonsato muhiimadda intaas way marka insha allahu kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala inmayl wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu sidoo kale waxaa isna markiisa madasha ka hadlay nabadoon maxamed shiidow oo ah nabadoonka cusub ee ay ku caanasho batay beesha shiidle oo ka mid ah beelaha jareerweyne annaga waxaan nahay beel beelaha ka tirsan beelaha jareerweyne gaar ahaan reer shiidle waxaad maanta ii doorateen inaan idinkugu xukumo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idin leeyahay beesheedii reer shiidle waana idinka qaatay samicnaa waadacnaa waa idin maqlay waana idin adeecay maadaama arrintan aad u culus ay dhiibateen allaahu akbar allaahu akbar beesheedii reer shiidle anna waxaa idinka codsanaa marka maadaama ana xilka ay ii dhiibteen aa idinka qaatay aan idin maqli oo idin adeecay idinkuna waa inaad i maqashaan oo ii adacdaan inaan kala dambaynoo ismaqalno samcan wadacaynan ahaan dhammaanteena kala dambayn la'aan waxuma hagaagaayo nimin yahow waxaan ku wada dhaqmayna kitaab waaye maalintaan waxaan ballan la gelaynaa ilaahayga anagana uuntay yaa rabbi anaga waxaan ballan kula galnay inaan aan ku dhaqanno shareecada islaamka ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda lagu duubay nabadoonka cusub isagoona la guddoonsiiyey musxafka qur-aanka kariimka ah qori cusub iyo booshkiisa kaas oo uu uga adeegi doono ku dhaqanka diinta islaamka muddooyinkii dambe ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ah sidaanoo kale uga qabsoomay kulamo caynkan oo kale ah kaas oo ay qabiilada degani ay ku dooranayeen nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka